majallada sodal malaaxim oo ay soo saaraan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa baahisay cadad cusub oo ay ku jiraan maqaalaad iyo warbixinno muhiim ah cadadkan oo ah kii sagaal iyo tobanaad ee majallada sodal malaaxim ayaa soo gudbinaya maqaalaad kala duwan oo ay qoreen xubno ka tirsan mujaahidiinta alqaacida iyo culimmada muslimiinta waxaana si gaar ah loogu soo bandhigay howlgallada mujaahidiinta ansaaru shareeca ay sannadihii ugu dambeeyey ka fuliyeen dalka yemen sida ku cadtira koob infogarafiga ah oo ay baahisay majalada laga soo bilaabo safar sanadkii kun afar boqol afartan iyo afartii hijriyada ilaa safar kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada waxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab fuliyeen howlgallo kala duwan oo ahaa sida tan shan weerar oo toos ah hal camaliyad oo istishaadiye ah shan iyo toban duqeyn oo loo adeegsaday diyaarado doronis ah boqol soddon iyo sagaal qarax toban weerar oo arbushaad ah siddeed iyo toban howlgal oo shiish ah afar duqeyn ah oo sawaariikh loo adeegsaday lix iyo toban duqeyn oo hoobiye loo adeegsaday iyo toddoba weerar oo kamiin ah marka laga hadlaya khasaaraha ay geysteen weeraradan waa dhimashada laba boqol soddon iyo afar ruux oo koob iyo labaatan ka mid ay yihiin saraakiil sare dhaawaca saddex boqol toddobaatan iyo sagaal ruux burburinta boqol saddex iyo toban gaari iyo toddoba mooto soo riditaanka afar diyaaradood kuwaas oo isku darkooda lacag ahaan ka badan laba milyan oo doolarka maraykanka ah maqaalaadka kale ee ku jira cadadka cusub ee majalada sodal malaaxim waxaa ka mid ah maqaal ciwaankiisu yahay dhabbaha loo maraya xureynta filistiin kaasoo uu qoray qoraal lagu magacaabo abuuxamsat almuhaajir waxa uu maqaalkan isdul taagayaa halgankii ay ku jiraan muslimiinta filistiin ay ku doonayaan inay isaga xoreeyaan yuhuudda sahaayinada ah iyo xasuuqa sanadka ka badan ka socda khaza ay dunidu indhaha ka daawanayso kaalinta nooga aadan qadiyadda filistiin haddii aan nahay muslimiinta ma ahan cambaareen iyo dhaleeceen oo keliya balse waa inaan u aargudnaa oo aan u hiilino qofkuna ma awoodo inuu u nafiiro jihaadka isagoo aan u diyaargaroobin ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan ciwaankiisu yahay dhabbaha loo marayo xureynta filistiin isagoo hadalkiisa sii wata ayuu abuuxamsat almuhaajir sheegay in hadafka dagaalka ay muslimiinta kaga jiraan filistiin ay lama huraan tahay inuu mar weliba ahaado mid lagu doonayo isku xukunka shareecada islaamka markaasoo uu allahna siinayo guushiisa maqaalaadka cajiibka ah ee ku jira cadadka sagaal iyo tobanaad ee majalada sodal malaaxim waxaa ka mid a maqaal ciwaankiisu yahay jihaadka iyo siyaasadda sharciga kaasoo uu qoray qoraal lagu magacaabo azubayr alxadrami siyaasadda sharciga waa baab weyn oo ka mid a abwaabta diinta mujaahidiintuna haddii ay doonayaan inay uga faa'iideeyaan miraha jihaadkooda iyo dadaalkooda diinta allah waa inay ka mid noqdaan dadka aqoonta durugsan u leh mowduucan haddii kale miraha dagaalkooda iyo jihaadkooda waxa uu noqonayaa mid baaba-a oo dhammaada tajrubada lasoo maray ayaana markhaati noo ah ayuu leeyahay azubayr alxadrami waxa uu maqaalka soo gudbinayaa aqwaal iyo istimbaadaad sharci ah oo ay sameeyeen culimmada rabbaaniyiinta ee mujaahidiinta ah kuwaasoo isugu jira kuwo nool iyo kuwa tegey waxaana dhammaantooda ay xoojinayaan in mujaahidiinta si gaar ah hoggaankooda ay aqoon durugsan u yeeshaan siyaasadda sharciga oo aanu ka maarmaynin halganka jihaadka waxa uu kusoo gebagabeeyey qoraalkiisa oo horu dhacu ah maqaalkan oo tixano noqon doona hadal uu leeyahay sheekh cabdalla casaam raximahullah oo ahaa walaalka kusoo biiraya jihaadka waxaa waajib ah inaan ku barbaarino tarbiya diineed iyo mid siyaasadeed waa inaan ku beernaa inuu welihiisa siiyo diinta allah berina ka noqdo gaalada waa inaan fahansiinaa diintiisa jihaadkuna uu aqoon fiican u yeeshaa waa inuu ku dagaalamaa oo uu jihaada isagoo aqoon u leh waxa uu ku dagaalamayo ayuu leeyahay sheekh cabdalla casaam raximahullah maqaalaadka kale ee ku qoran waxaa ka mid a maqaal ciwaankiisu yahay murtakasaadka jihaadka oo laga soo khulaaseeyey kelimad muhiim ah oo uu jeediyey sheekh xamed atamiimi raximahullah oo ahaa amiirkii lajnada iclaamka ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta waxa uu shiiku tilmaamayaa inay lama horaan tahay in qofka mujaahidka ah uu isweydiiyo cidda u maqan maxaabiista gaar ahaan haweenka muslimaadka ee sannadaha dheer ku jira jeelasha kuwaasoo la kulmaya gaboodfalle iyo tacadiyaad kala duwan sheekh xamed atamiimi ayaa ku boorinaya dadka mujaahidiinta ah inay aada uga taxadaraan inuu allah ka bedel qaato qofkuna waa inuu ogaadaa in diinta allah ay guulaysanayso haddii uu isagu jihaado iyo haddii aanu jihaadinba sidaasi darteedna ay lama huraan tahay in qofka uu ogaado in isagu uu u baahan yahay jihaadka isagoo dardaaran muhiim ah u jeedinaya mujaahidiinta ayuu leeyahay sheekh xamed atamiimi raximahullah sida tan iska ilaali mujaahid yahow inaad dhegaysato qof kasta oo qalbigaada gelinaya cudur isagoo kaaga sheekaynaya ceebaha mujaahidiinta adiguna aadan ahayn qofka awoodda u leh inuu bedelo khaladkaas dadka noocaas ah inaad badiso dhegaysigooda waxa ay qalbigaada gelinaysaa wahni iyo daciifnimo kadibna waxaad ka shakinaysaa mujaahidiinta hoggaankooda iyo manhajkooda marka dambena waxay kugu keenaysaa inaad jihaadka oo dhammi isaga tagto ayuu leeyahay sheekh xamed atamiimi mas-uulkii hore ee lajnada iclaamka ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratu alcarab maqaalaadka kale ee cajiibka ah ee ku jira cadadka cusub ee majalada sodal malaaxim waxaa ka mid ah maqaal looga hadlaya taariikhda hogaamiye muhaajir ah oo ku geeriyooday dalka yemen kaasoo u dhalay sheekh sayfulcadli oo ka mid a hogaanka mujaahidiinta khaalid zaydaan oo loo yaqaana abulyusri waxa uu sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii ku dhashay dalka yemen waana barbaar ku soo koray guryaha muhaajiriinta iyo mucaskaraadka muhaajiriinta isagoo dhallaan ah ayay waalidiintiisu la aadeen dalka suudaan xilligaas oo uu halkaasi ku sugnaa sheekh usaama bin laadin iyo hogaankii mujaahidiinta kadibna waxa uu aabihiisa sayfulcadli u raacay dalka afghanistan halkaasoo looga dhawaaqay dagaal jihaad ah oo ka dhana maraykanka iyo xulafadiisa wixii ka dambeeyey weeraradii koob iyo tobanka sebteembar waxa uu khaalid oo weli carruur ah uu la soo baxay aabbihiisa iyo xubno kale oo mujaahidiinta ka tirsan kuwaasoo soo aaday dhanka iiraan balse dowladda shiicada ah ayaa gacanta ku dhigtay xabsigana u taxaabtay nolosha sijniga ayuu khaalid zaydaan sannado badan ku jiray waxa uuna nasiib u yeeshay inuu helo tarbiyada iyo tawjiiha aabbihii maadaama ay xabsiga iskula xirnaayeen waxa ayna tani qayb weyn ka qaadatay tarbiyada khaalid iyo aragtidiisa la xidhiirta dunida iyo dadkuba sannado xabsi ah kadib waxaa yimid farajka kadib markii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab iyo dowladda iiraan uu dhex maray safgarad maxaabiis isweydaarsi ah kaasoo lagu soo daayay xubno sare oo ka tirsan alqaacida oo ay ka mid yihiin sheekh abuu moxamed al misri sheekh sayfulcadli iyo xubno kale wuxuu khaalid xornimada kadib soo aaday dalka yemen halkaasoo uu kaga biiray halganka ay mujaahidiinta kula jiraan maraykanka iyo xulafadiisa durbadiina waxa uu kasoo dhex muuqday dhallinyarada asaagiisa ah waxa uuna mubaashareeyey howlgallo kala duwan oo isugu jira caskari dacwo iyo iclaami intaba sida uu tilmaamayo qoraaga maqaalkan looga warramaya taariikhda khaalid zaydaan oo lagu magacaabo abulyamaan assancaani waxa uu hogaamiyahan muhaajirka ahaa shakhsiyad caqli badan aad looga dhex jecel yahay mujaahidiinta kuna tilmaaman daryeelka agoonta iyo mustadcafiinta waysaqaadka iyo nadaafaddana aad u jecel dabka kacay guriga uu deganaa abulyusri ama khaalid zaydaan ayaa saameeyey isaga iyo wiil u dhalay oo lagu magacaabo sayf ugu dambayntiina sababay inay u geeriyoodaan maalmihii ugu dambeeyey ee noloshiisa ee uu dhaawaca ahaa waxa uu khaalid zaydaan ahaa qof saabir ah oo ixtisaabsada mar welibana waxa uu tilmaami jiray in dhibka gaaray aanu waxba ahayn marka loo barbardhigo dhibaatada haysata walaalaheenna muslimiinta ghaza